gudoomiyaha ururka suxufiyiinta puntland faysal khaliif barre oo ay weheliyaan suxufiyiinta garowe ayaa sheegay inuu sharci darre yahay xarig maanta garowe loogu geystay wariye jaamacadda baraani oo ka howlgala telefishinka somaali janal way soo dhaaftay sheekada maanta ka jirtaa puntland mid la dhegaysan karo ama la maqli karo ama loo dulqaadan karo maanta waxaa ururka saxafiyiinta ee puntland uu shirkan jaraa'id u qabanaya oo aan cambaaraynaynaa sida foosha xun ee sharci darrada ah ee aan innaba sharciga iyo qawaaniinta puntland meel nar ka haysan ee wariya jaamacadda baraani loo xidhay qofka bini aadanka ah ee kasta damaanad qaad ayaa dastuurkan siinaya inaan xorriyadiisa shaqsinimo iyo tiisa qofnimo midnaba aan la faragelin jaamacadda baraani wuxuu waraystay wasiirka warfaafinta wax dembi oo uu galay ma jirto wasiirka warfaafintu isagaa ka dalbaday jaamac inuu waraysto waraysigaas dartii baana jaamac u xidhan yahay faysal khaliif barre ayaa tilmaamay in weriya dabaraani lagu haysto gudashada waajibaadkiisa shaqo wuxuuna dalbaday in xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo jaamac wuxuu u xidhan yahay in uu ku shaqeeyo mihnadiisa saxaafadeed isagoo aan cidda u dembi u geysan baarlamaanka puntland hay-adaha sharciga madaxweynaha dhammaan waxaan ogeysiinaynaa in arrintan ay tahay arrin aan marnaba qaanuunkeenna meelnaba kaga jirin jaamac wax dembiya ma geysan wax dembiya waddanka kama gelin wax dembiya shaksi kama gelin wuxuu waraystay wasiirka warfaafinta oo keliya wax dembiya oo u geystay ma jiro jaamac waxa uu haddana waraystay wasiirka arrimaha gudaha oo uu habeen hore waraystay kana waraystay xaaladda guud ee soomaaliya been muu sheegin cid kale muu samayn madax dawladeed oo sharci ule in la waraysta ayuu waraystay wax dembiya muu gelin haddii cidi dembi gashay cidda dembiga gashay ha loo raadsado laakiin weriyahaas waxaanu ku baaqaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo celiyo sharaftiisii dhinaca kale mar aan la xiriiray wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan soocade wuxuu ii sheegay in weriya jaamac dabaraani uu hoggaansami waayey amar ka soo baxay wasaaradda warfaafinta oo shaqada looga joojinayey islamarkaana uu sameeyey amar diido wuxuuna intaasi raaciyey in maalinta sabtida ahna ay eedayntiisa maxkamadda geynayaan nuux muuse birjeeb v o a garowe